kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan toddobaadyadii u dambeeyey waxaa hadalhayn badan ay ka taagnayd dacwad la xidhiirta haweeney sheegatay inay kufsadeen askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo weriye cabdilcasiis koronto oo ka tirsan idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho oo waraysi la yeeshay haweeneydaasi arrintan oo markii hore si dhabyar ku bilaabatay ayaa isu beddeshay mid qayladhaan xooggan ka dhex dhalisay beesha caalamka waxaa ka hadlay qaramada midoobay midooda yurub hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo dowladda maraykanka sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon haddaba waa sidee hanaanka garsoorka soomaaliya ma yahay mid ka madax bannaan faragelin mas-uuliyiin dowladda ka tirsan kaga yimaada su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaanu ku qaadaa dhigaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ah guddoomiyaha maxkamadda sare abukaata ceediidalka xanaf waxaana su-aalo weydiin doonaa qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo jooga meelo kala duwan oo dunida ah abukaato kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha wa waa mahadsante waa dhawahay waa dhawahay wa waa gartay haddaanu gudagelno barnaamijkeenna waad aragtaa soomaaliya dowlad rasmi a ayaa ka dhalatay maxaad nooga sheegi kartaa hanaanka cadaaladda iyo garsoorka ee soomaaliya haatan halka ay marayaan haddaan in yar wata kuugu noqdo ilaa lixdankii dal baynu ahayn madax banaan labaatanka sanadood ugu dambeeyey mooya intii kalena dawladaynu lahayn lixdankii ilaa sagaal iyo lixdankii dawlad caadi aa jirtay markii dambana dawlad dawladdii milatariga ahayd baa qabsatay marka intaabay shuruuc baa la sameynaya ogow shuruuc aada u badan oo intaa meel walba hadday tahay garsoor hadday tahay xukuumadda hadday tahay baarlamaan mid walba sharci baa la sameynayay sharci la-aan horta dalkan kama jirto dalkan sharci la-aan maaha marka laleeya waxbaa la dhisayaa dub baa loo dhisayaa waa shaksiyaadka ee sharcigu waa jiraa meelihii wax uga baahan un baa laga bedelaya hadii haddii loo baahdo oo aanay waktiga la socon karayn ayuun baa la bedelaya inkastoo ay adagtayba waxaan waktiga la socon karan oo lixdankii ama shan iyo lixdankii ama sagaal iyo lixdankii halkay joognay hadaynu halkii oo kale iminka gaano aynu joogno halkaas oo kale dahabaabay noqon lahay waayo sagaal iyo lixdankii ilaa sagaal iyo lixdankii shuruuc aada u fiican baa la sameeyey oo meel walba taabanaysa waxaana sameynaya niman guddiya oo soomaali iyo isku jira ajinabiya oo aada shuruucda dalka waafajinayay haddaan tusaale usoo qaato waxaa jira dacwad qayladhaan dhalisay oo ku saabsan gabar la sheegay in la kufsaday iyo weriye u xiran inuu gabadhaa waraystay adiga ma kuu muuqataa qaabka dacwadda loo marayo iyo sida ay ku socoto inay tahay mid sharci ah oo sharciga waafaqsan oo cadaaladda ku dhisan shaksiyaadku waa shaqfarda waa garsoorka waa garsoorayaal aan aniga iga tirsan oo garsoorayaal maxkamadaha caadiga maxkamadda gobolka waana xeeryaalyaha caadiya qofka ku dacwoonaya dacwaddani waa dacwad si caadiya loo gelaya dacwad dacwadihii ama ku saabsanaa muxuu aha burcadbareeda ama ku saabsanaa isana maaha waa dacwad caadiya maxkamadaha caadiya qaadaya maxkamadda gobolka oo adiga korkeeda fadhiyo ayaa qaadaysa si caadiyaana loo qaadaya waa furan tahay waxa weeyaan dacwadaha lagama hadlo hadday dacwadi la qaadayo marka weli ay dhamaan lagama hadlo waxaynu ka hadli doonaa inay si cadaalad u dhacday iyo in kale marka ay dhamaato laakiin iminka habka lagu qaadayo sida loo dhigayo garsoorayaasha qaadaya ninkaas xeeryayaay ku dacwoonaya intoo dhanba waa madax banaayiin oo anaa hubata dacwado fara badan oo kuwa lamida way ka dhacayeen oo arrimahan garsoorkuna mudduu shaqaynayey oo magaalada muqdisho ka shaqaynayay intii dowladdan ay jirtay kiiskan gaarka ah maxaa sidan cirka ugu shareeray kula tahay oo caalamkao dhan uga hadlaya ama soomaaliya qayladhaanta ka keenay waxay ugu badan waxa weyaan arrimaha journaliistayaasha ama midyaha ayaa aada iyo aada xasaasiya ko marka horeba balaaadka kasoo waxaa leeyahay journalistayaal badan ayaa la dilay oo ama haddaa la xiday hadday tahay gobol walba markaa isha waxa ku haya si gooniya iyo madaxda muqaadinsaanku ugu hayaan laakiin ogow maaha dad ka duwan qofka garsoor journalistkii wuxuu lamid yahay qofka caadiga ee soomaaliga hadduu dembi galo waxaa loogu qaadayaa sida qofka caadiga ee soomaalida maaha inaynu ku soconno fawdadii hore waad og tahay miidyaheena oo dhan hadday tahay reediyoyada hadday tahay joornaalada giddigood fawdaynu ku jira cid weyna wax doolaabu qoray wala cidduu doolaabu caayi mana hayaasano sidaas yo miidyaha idaacadda iyo jaraa'idku waa seef laba af leh oo aada dad ku dilaysa haddaad doonto oad magaciisa ku baabiinayso marka wa dad mas-uul horta waa inay qabtaan marka horeba oo sida dunyada ay ka jirto ay america u tahay ingiriiska u tahay meel adkinya u tahay dadka jadiyo furanaya ama qofka joogadiisa waa inuu qof mas-uula oo wadaneedla oo ka fikraya dhinaca wadaniga noqo waayo haddii kale baashan dhinacadan uu haysto ama joornaalka inu qorayo qof buu ku dilaya marka waa laga fikiraa dadka la siinayo inay laysan qaataan oo ay noqdaan ama journalist ama ay noqdaan idaacad furtaan inagu waa leenahay hadda waxa lagu sameeyey baydhaba hataa waktigii maxamed ibraahim ayaa ugalisa wasaaraar waa la sameeyey waana wara socdaa laakiin may hore umaynu fulin jirin umaynu may ma hore hirgeli jirin laakiin hadda wixii ka dambeeya waa la hirgelinaya two thousand seventy ayuu kasoo baxay baydhaba waa la hirgelinaya si wanaagsan baan kuu gartay garsoorka sharciya markaad fiiriso ee abuukaata ciididalka xanaf waa uu madax bannaan yahay sidaad xustay ama ku xusan dastuurka soomaaliya laakiin dadka naqdiya siyaasadaha ee dowladda ku shaqayso iyo garsoorka magaalada muqdisho waxay leeyihiin laaluush eex iyo galaangal mas-uuliyiinta dowladda kama marna garsoorkii oo arrimaha ayaa cadaaladii dabindaabyo ku haya madax bannaanidii garsoorkana wiiqaya adigu waxyaabaha ma kuu muuqda inay jiraan
sidaa uma badna waa jiraan yes baan hadda furayo laaluush hortaa yar haddaan in yar kuu sheego dadkeena soomaaliyeed gebi ahaanba waa dad wax laaluushaba ka war nin weliba wuxuu doonaya wuxuu ka helayaa doonaya inuu laaluusho nin wal oo soomaaliyeedna wuxuu sharcigaba u yaqaana oo uu doonaya siduu isagu rabo haddii siduu isagu rabo aanu helin cadaaladdarbu istirsanaya hadda waa siduu rabo xaq iyo xaqdarraba ko taasi waa mid mid kale waxay dadka waa corruptive umada badnaado waa walba waxaanu doonaynaa inaan lacag iyo laaluush ku hablo marka iyaga dadka garsoorayaasha waa baahan yihin waxyaabaha ugu waaweyn ee dhibaatada garsoorka haysataa waa baahi dadkuna waxay helaan garsoorka ay u qalmaan haddaynu doonayno garsoorayaal wanaagsan waa inaynu wax wanaagsan siinaa oo dawladda hursiisa welina waxaad moodaa inaanay garsoorka muhiimiyadiisa waa laga hadla cadaaladdarra waa laga hadla waa laga hadla laakiin muhiimiyadii loo baahnaan weli cidsaysay oo sharci ma jirto waa jiraan markaa ma jiirayo inay laaluush ay qaarqaga qaar qaataan waa jirtaa in waxyaalaha ay laaluusha la hoosgeliya ay jirto waa laakiin bresha dawladii hadda anigu maxkamadaha madaxda ka ahay maxkamadeedu ugu sareyso ee guddi areenka garsoor wax la yidhaahdaa xukunta iyala edbisa iyala maalin walba maxaday fadhiisataa axad walba go-aanay soo saartaa guddigaasaa maamusha ee faragelin dawladeed runta haddaan kuu sheego oo ma qabno mana jirto waxaga dawladda wax breshara laguma hayso laakiin shaksiyaadka garsoorayaasha sidaa dalka u burbureen u burbureen weli dadkii soomaalida wax baratayna aada uga soo imataan garsoorka marka quality-ga garsoorka quality-ga garsoorka waa la duri karaa waxbaa laga sheegi karaa haddii laga qaarkood laalusa qaataana ma qasinayo waa dhici kartaa laakiin pressure dawladeed ma jiraado maxkamada caadigan ka hadlay waa gartay maxkamadda militariga ka hadli maayo taawiilada mucadeed ka hadli maayo kuwa ka hadli maayo maxay ahayd tailaanka kasisada wa waa gartay waxaa jira soomaaliya markaan eegno shuruucdaad ka hadashay ilaa iyo lixdankii soomaaliya ay kusoo dhaqmaysay iyo kuwii lagu darayay intaba waxaa jira arrimo soo cordhay oo ay ka mid yihiin argagixisada oo kale iyo burcadbadeeda oo beriga shuruucda soomaaliya aanan ku jirin garsoor ahaan xilligan la joogo ma ka fakerteen oo sida wax looga qaban karayo iyo shuruucda loo baahan yahay in dadka argagixisada lagula dhaqmo male ma leedihiin runta markaan kuu sheego maxkamadaha iguma qaadaan dacwadaha runta haddaan kuu sheego waayo laba iyo toban garsoore iyaga oo dacwada u fadhiyaa la dilay marka way ka garsoorku nimanka garsoorayaashu way ka baqayaan waxay u baahan yihiin haddii la doonaya dacwadaha inay qaadaan inay helaan am amni security naftooda iyo security calooshooda waa inay helaan marka ma qaado dacwadaha weli maxkamadaha milatariga ayaa qaada ee garsoorayaashuna ma kale inay qaadaan sharciga haddaad xaggiisa eegtana sharci horta debadiisa waynu hayna denal coor baynu leenahay weeyey oo laseeyay bari hore wax walba ay kusaan qofka aad bixiso qof ku sameeya iyo qofka wax qof burcad ku sameeya haddaad burcadnimada badda ku samayso iyo haddaad beriga ku samayso oo isku mid laakiin shuruuc u gaara runtii ma hayno oo mada helin aad baad umahadsan tahay abukate waxaanu jalleecaynaa dhegeystayaasha oo meelo kala duwan naga soo wacayo oo qadka ku jira dhegeystaha ugu horeeya ayaan soo gelinayaa qadka dhegeysta haddaad na maqlayso ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso asalaamu calaykum magacayga waa axmed cilmi waxaan joogaa dalka china aad baan idin salaamayaa waxaan doonayaa inaan su-aal weydiiyo abukata cidiid ilkaxraf marka ugu horeysa waxaan horumarsa waxaan qabaa talaa waxaan kusoo jeedinayaa maadaama magaalada muqdisho maalmahan dib loogu soo noqday oo ummadii soomaaliyeed oo dhan ay kusoo noqotay dad badan oo magaalada jooga ay doonayaan inay guryahoodii dadkooda dib u dhistaan waxaan kula talin lahaa maxkamadda sare iyo cadaaladda magaalada muqdisho inay si fiican ugu cadaalad falaan ummadda soomaaliyeed taasi waa tale iyo ra'y aan usoo jeedinaya su-aal waxaan u qabaa laba su-aalood oo gagaaban baa qabaa haddaan israacsaday su-aal waxay tahay maadaama hadda magaaladii lagu soo noqday oo dadkii ay kusoo wada noqdeen maxkamadda xukunada ay fuliso oo dadka shacbiga soomaaliyeed ay u fuliyaan kooxaha cadaaladda ee magaalada muqdisho ka jira oo ugu horeysa maxkamadda sare go-aanadaas fulintooda awood intaa la-eg ayay uleeyihiin inay fuliyaan iyaga oo maadaama hadday go-aan qaataan oy dad go-aan qaataan go-aanka hadduu shaqayn waayo maxay inta badan suubiyaan su-aasha kale oo ah waxay tahay hay-adaha dastuuriga ee soomaaliya maxkamadda sare iyo cadaaladda waxay kamid yihiin hay-adaha ugu weyn dawladda tusaale ahaan haddii hay-adaha dastuuriga ay isqabtaan maxkamadda sare awood ma u leedahay inay kala saarto su-aashaasna waa weydiinaya aad baad umahadsan tahay doctor axmed cilmi oo naga soo wacaya shiinaha abokaataha uu ku maqlaya haddaan toore ka jawaabo exactly orta dacwadahan imika qaadno waxaa ugu badanba dacwadaha dhulka iyo guryaha waa runta dadka waxay kusoo noqdeen xamar baa lagu soo noqonaya berigii horena ama baqi ha noqoto ama sigaanoqo si fudud baa looga yaacay wadda kale looga tegay guryahoodii iyagoo aan hadday doonaan cid kaga tegin baa dadka baydooda ka tageen dad baa yimi oo degay oo labaatankii sanadood deganaa hadday doonaan wax ku daray oo dib u hagaajiyey waxa weeye marka la isu yimaado waa dacwadda had iyo jeer interesiisa ee yidhaha war adeegow intiaad haysatay haysatay aniga gurigan lehe ii dhaaf imika waa adag tahay marka dacwadaha lasla isula yimaado kuwaasa u badan yihin anaguna anigu maxkamadda saranayaana horta maxkamadda gobolkay dacwadu kasoo bilaabaan wixii guryo kusaabsana ka yimaado dabeed maxkamadda racsaan baa jirta maxkamadda saddexaadee racsaanka ayaanahay markaad haysto xagga dacwadaha caadiga ah saddex dacwadood ba aan toos u gashaa maxkamadda sare dacwadaha ku saabsan doorashada xildhibaanada dacwadaha ku saabsan maamulka ee dawladda iyo cid kale u dhexeeya iyo dacwadaha ku saabsan canshuuraadka saddexdaa dacwadood toosay maxkamada sare u gashaa inta kale raxbaanka igu timaadaa dacwadaha u badan iminka yimaada raxbaanka igu yimaadaa waa dacwadaha dhulka oo aada arkayso goofaf ay leedahay guryo waaweyn leh oo gurya guryaha qaarkood dacwado hal milyan oo doolar qiimahooda dhulkiisu yahay ayaa ku imanaya waa in si fiican looga taxadiraa waa in si fiican loogu adkaystaa marka problemkaas adagu taaganya horta isagu waa kaa anagu intaanu kari karno dacwadaha dhaxsaanka igu yimaada iyada oo ka dadaala taasi waa sidaa tan waxa weeye waryaa kuu sheegay dacwadaha ka dhexeeya dawladda ee maxkamadda sare ay tooska u gasho ee iyadoo ay qaado waxaa kamid a dacwadaha interpretationka sharciga fasiraadiisa ku saabsan ama dastuur ku saabsan wixii ku saabsan electionka doorashada xildhibaanada oo tii ugu badnayd berigii dhawatahay ilaa ilaa sagaashan iyo shan xildhibaan oo iminka shaqeeyaba dacwada laga jeero marka waxay ahayd yani problemka ugu adag ee aanu galo waana waana kuwa dacwadaha aanu galo loo sameeyey maxkamada sare tooska u gasho kuwa doorashada iyo dacwadaha maamulka iyo ka dhexeeya matalan hadday dawladda hoose iyo isqabsadaan iyo cid kaloo sibay hadday wasaarad iyo isqabsadaan cid caadiya kuwa la dacwadaha maamulka ku saabsanna toos baan uga laha dacwadda saddexaadna waa cashuuraadka laakiin waxaan ogahay annagu mid baan kuu sheegaya soos ku siinayaa intaan imika kari karno shaqada yaro waanu qabsanaa wax aqoon daro ma yeesho maahani waan kuu baraya inaanay dadka badidoodu dastuuriyaal badan ay qualified ahay aqoontii iyo khibradii aanay lahayn meelo badan oo halkaa loo baahan yahay dawlis marka laga hadlayo kasoo dharkii dhalinyarada ahaa ee soomaalida ahaa ee sharcigan bartay waa inay sharciga soo galaan soomaali usoo geli waa ina wax ugu rara lacag yarida ugu qoran ciidid aad baan ku garanay dhegeysto kale ayaa qadka ku jira oo aan soo gelinaya dhegeysta mana maqlaysaa ha si fiican aan kuu maqlaa haddaad codkaaga kor u qaadi karto waa jeclaan lahayn magacaaga ku bilow iyo halka aad naga soo wacayso magacayga waxaa lahaa siciid waxaan joogaa sweden waxaan rabaa inaan weydiiyo cidiid ilka xanaf su-aal ah maadaama arrinta hadda taagan aan kasoo qabtay wariyaha arrintiisa ku saabsan maxkamadeynta iyo iyo howlahan maxay ka qaban karaan iyagu fargelin intee la-eg ayay ku samayn karaan arrinta hadda taagan hadduu dareemo inaan cadaalad loo qaadin saxsaan buu soo qaadan karaa qolada dadkan la haysanayaana hadday u qaataan in lagu xadgudbay ama cadaalad darro aan loo soomin raxbaan bay leeyihin ko maxkamadda raxbaanka raxbaanku gasho hadday haddaa taa ku arci waayaan marka aniga haddana raxbaan iisoo qaadanaya oo maxkamadda saddexaada laakiin dhibaan kuwoobi anigu waxaan ogahay waan arkay dacwadda loo haysta waxaa loo haystaa inay abuureen iyagoo wada dhan dembi abuureen dembi aan jirin inay abuureen baa loo haystaa ee kaaweyarta dacwadda waa sidaa faragelin cidho ku samayn mayso laakiin ka bidi maayo inay faragelin dhan u janjeedhaa ay soo gadax gasho dacwadda aad baad umahadsan tahay siciid oo naga soo wacay dalka sweden dhegeysto kale ayaan qadka soo gelinaya ugu dambeeya dhegeysto ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso haddii aad na maqlayso magacaygu waa axmed xuseen axmed xaye jooga magaalada hargeysa aad waxu salaamaya maxamed colaad iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sidoo kale waxaan salaamayaa aidiid ilka xanaf oo aan salaamayo kaqeybgalku barnaamijka ka qayb galaan uga mahad celinayo su-aasha aan weydiinaya aidiid ilka xanaf waxa weeye cadaalad darra labaatankii sana ugu dambeeyay soomaaliya ka jira dhinaca cadaaladda waayo weriyaasha la xiro maanay taasi ahayn cadaalad darro markaas soo fulsaasay weriyaasha ka jira deriga soomaaliya iyo muqdisho xaruntii dalka soomaaliya ah helin miyaanay taas wax laga qaban karin
axmed taye waa mahadsan tahay oo naga soo wacaya magaalada hargeysa abukaatahana wuu ku maqlaya abukaatahay waxaan sheegay qofka wariyii inuu qof caadiya yahay wax immunity ama waxaa leeyahay gaarahoo dembi looga dhaafo mase sida qofka caadiga ah ayuunbu dembiga u geli karaa sidaasoo kalena dacwadaha loogu oogi karaa inay galeen iyo in kale oo ay run tahay iyo in lagu waayo maxkamaday u taalla qof haddii dembi lagu lagu sheego waa lagu soo eeyaa maxkamadaha la keenaa lama odhanayo waa dembiina maaha qofku markaa ilaa lagu caddeeyo lama odhan karo waa dembiye soomaalia wax gaara laga dhigin yani cadaaladda dalka ka jirta gaara loo eego journalistka waa la laayay waa la helay sidaas in garsoorayaasha labiyo toban garsoore ayaa iyagoo maxkamadda fadhiya la dilaada ciyaar maaha saasoo kalea ku dhacday dhaqaalaha aad heshaan ama garsoorka hantida lagu bixiyo iyo mashaarka lagu bixiyo ma ka lidataa kuwa kale adiga kalaha loo kala roonaado oo ninka garsoorku waa meeshii masrac ahayd isla noqonaynay dee haddii wax dhexdeena ka dhacan isla tegaynay xoogaha loo yarbadiyo maahaane xisti badan oo caynkaasi ma jiro oo dhaqaalaha shaqaalaha kale helaan mid lamida ama mid u dhow way iska helaan iyaduna aad iyo aad baad umahadsan tahay abukaata ciididulka xanaf barnaamijka ka qayb qaadashada wicitaanka dhegaystahana waan kaaga mahad celinaynaa mar kale dhegaystayaal barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti ku ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare abuukaata ceediidilka xanaf intaa ah aynoo joogo inta aan toddobaadka dambe barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo